walaal maya cid i faahfaahintiisay ma jirto maxaa yeelay waxaan waxaa oga gaana oo laga heli karaa waa booliska booliskuna ilaa iyo hadda ma aysan bixin wax baxarka la yidhaahdo akhbaar oo ku saabsan sida wax u dhaheen ma jiraan miisyadu waxaay qoreenna dee waxa la la adeegsan karaa ama la maxaa la yidhaahdo la la maaragtay ma aysan ahayn reference laga dhigan karo waa gartay sida ay wax u dhaceen adiga seed ku ogaatay yaa kugu soo wargeliyey
habeenkii hadda xilli isaqda dhexe habeenkaasaan saddex ano hurda baa waxaan arkay teleefano badan oo soo dhacay talefonka ag yaalay waan fiiriyey markaasaan arkay dee dabcan wax jiraan lakin meel wax ka jiraan ma ogeyn gabar aduu qaraabada kamid a soo wacda waxay u tiri reerka ma la hadasheen mayaan ku idhi shilkaasaa dhacay bay igu tiri adugu goor afartii iyo xoogahaya xilliga wax dhaceen aduu saacad ka bacdi waa gartay marka marka xaaskaas sida wax ugu dhaceen ilmaha ma kuu sheegtay iyo waxaa dilay inuu bam ahaa iyo wax kale iyadu ma aysan ogaan karto sababta maxay tahay maahan dee khabiir kuma ahan waxyaabahan qarxa kuma aysan ahan waxay tiri waanu hurudnay markii aanu anagu hurudna ayaan sharqan maqlay bay wax adigu adigu qarax camal oo kale ah ma ma aanu fahmin bay tiri inay waxaan qarax yihiin laakiinse ma aanu fahmin bay tiri exactly wax waxay yihiin ma aanu fahmin marka qaadistii bay tiri cunuga aan firiyey bay tiri saan u qaaday agteeda hurday bay tiri markaasaan arkay isagoo dhiig baxaya kabacdina dee markiiba waxaan u wahanayay adigu qolada baamediga ama ambulanska isla markii ay yimaadeenna dee naftaaba ka dhacdayba adugu caruur kala baa qolka la jiiftay ilaa iyo afar shan qof ay qolka ku hurdeen adugu wax anugu aan weyneyn laba kamid ah waxyaaba adugu xaga timo yar yar gaareen laakiin de wax kale on weyn ma haysan ahan waa wax markiisa wax u dhaceen loo fiiriyo ilaahay baa mahad iska leh ilahay intaa ku ekeysiya baan u mahadnaqaynaa marka marka reerku birmingham ayay ka tegeen soomaha caruurta iyo xaaska reerku birmingham ka tagan reer birmingham aan ahay markii hore ma reer sweden baad haydeen maya reer horan baan ahay horan baan ka imid adugu qaraaba salaan iyo iska fasaxa yar baan halkaa u aadnay reerku aadan anugu halkaan ka shaqaynayay marka axaddii lasoo dhaafay bay hadda wuxuu dhacayaan axaddii ka horreysay waxay ka baxeen bay halkan ka baxeen
waa gartay goorma marka natiijada aad sugaysaan iyo macluumaad dheeraad ah haddii bilaysku ay ay kula soo xiriireen dalkan britain booliska dalkan britain ilama soo xariirin waxaan wariyaal iyo waxbaa ii yimi su-aal weydiiyey de waxaan waxaan umalanaya booliska sweden ma ingiriiska maaha waxaa gacanta ku haya waa booliska sweden ayaga ubaanu ka war sugaynaa iyagana weli war kama hayno haddii waxoogaa yar aad aad sharaxda wiilkaa dabcan inan yar buu ahaa qof noocuu ahaa walaal ilmo yaro sideed jir u ahaa ilaahay subxaana watacaala baa hofsaday ilmo yaro dee wuxuu ahaa aada iyo aad u hagaagsan oo ilaahay maarata akhlaaqdiisii hagaajiyey aada iyo aad akhlaaqda de islaamka lagu barbaariyey qur-aanka jecel waxbarashadiisa jecel dee ilmo yaroo aada iyo aada wanaagsan buu ahaa caafimaadkiisu aad buu ufiicnaa waxaan uka sheegi kara waa intaas weeye walaalow ilmaha wuxuu ahaa aada iyo aada u jecel waxyaabahan ilaahay subxana watacaala qur-aanka iyo aada u jeclaa in waxyaabahan de islaamka o dhan aada u jeclaa dharkaas khamiiska iyo cimaamad iyo markas ku labisan jiray waxbarashada aad buu ugu fiicnaa wax akriya wuu jeclaa sportiga aad buu ujeclaa khaasatan dabaasho kalean geen jiray aad buu ujeclaa marka de intaasumaan wax kaliya kusoo koobi karaya siduu yahay dareenkaaga walaala dareenkaygu lagu isugu jiraa mid waa midka koobaad oo ina lilahi maa acdaa walahu maa akhada baa nabi maxamed aleyhi salaatu wasalaam yiri isaga un baana siiyey isagaa naga qaaday waa u hogaansannahay laakiinse dee waa dareemaysi karaysaa ilmahaagii oo salay kula joogay oo xalayto aad nabad kukala seexateen oo aaba kulahaa oo misena si maxaa la yidhaahdaa sudfaa lagu yiri bahalka la yidhaahdo waa dhintay waa la dilay xoogaa waa dareemi karaysaa laakiinse waxaa qabla kulli shay in waxaan u hogaansannahay markasta dee qadarka ilahay baan u hogaansannahay intaas umaan kusoo koobi karaya